bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaaray kulanto faylaamiin faylaa ka dhowaada warkaha miinima idaacadda warsan qodobada isinka dhiigi doontan haddii ilaaha yara intuuna ka guda jarnayo walibaa ku mide maamulka walaweyn ousa ku hadlay xaalada degmada siti maragashiimeedka kayaala beledka beledweyne oo hafood saaratay xaalad nolol hume waanayo dirstanga codsiga intii gurmada degdeg ee lahale diira shacaba dhakaayo banaanbaha ku dhangay aleemasarkay axmed midooba xildhibaan ku tirsanga maamulka hirshabeel oo ku hadlay aleemasarkay axmed midooba puntland oo yaha bandhigda ciidamada goosada somalilanna haweenaya dila arhandura iyo injiisiti hartishahor oo maray horyoosho toban qaramada midoobay oo yee ambaarayti amaya ku hadlay weerarkii laga qaaday harunta idamid ee amisom ee halane xildhibaano iyo ha saareen go-aanku dhan ee madawiinaga puntlandna axmed midoobe usu sheegay intiyo diyaarayo iyanga wada shaqeynta dowladda federaalk ee soomaaliya akhyaaray faahfaahanyaa ku bahaytay qaraxa laga dilay askara ku tirsanga kenyaan usu kudhaya duleedka gaarisa akhbaaraadka banaanka raadiyaha warsana singhaytonah miignamadan haddii lahayara walibaa ku mid ah iiraan oo yee jawaabo kulala kanawadhugun sudiyaala iiraan ayaa jawaabo kulola iyo kubiidii amaya ku biyahaytay weerarkii filaynimada laka qaadi marakabshe iyo weliba dhugun sudiyaala barcelona ooyee albaabka iyo anfurti amaya anfuraasa bilijanaayo intiya iskugada koo ku mid ah ciyaaryahanadiye
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buux warsan media network
akhyaaraya miignamaye eta axadu bahayta isniignaye hoydahayta taariikhdanayeedeeta tuman isedeeda biletumonaad ee oktoobar sanadka labada kun toban sagaalkana say weliba yohayana qodobadii warkana hamiignama hatana ka dhowaada sogii oo faahfaahsana kabilaawna dhugunsudyaala maamulka walaweyn iyo weliba usu ku hadlaya xaalada degmada sayti wariyaagan cabdinaasir axmed mayo iyo faahfaahinta warkunninhaya gudoomiyaha degmada walaweyn maxamed sidow cabdiraxmaan oo waraysi gaar ee siyaayay warbaahinta warsan yok warbi xaalada degmada walabeyn ee gobolka shabeellada hoose oona sheegay inay degmada haquqabadahato adeegyada as-aasiga eh bulshada oo kumid ee ammaanka caafimaadka walbarashada iyo burburka jididka taas oo gudoomiyaha usu sheegay inay dhismo jidka laamiga eh iyo dayactirka wadooyinka jididka kale oo burbursanaayay iyo ka bilaabeen degmada iyo oo gacan ku helahayaan wada caalamiga iyo bulshada ka dhaqan degmadaasi wala xaalada guud degmada aada faylanta oo dhibna ma jiro dhinaca nabadgelyada boqolkiiba boqol macnaha nabadgelyo qabna gudaha magaalada inkastoo markii magaalada tuulooyin sheela aado nimankii oon shabaab ahaayen roogaan laakiin gudaha magaalada boqolkiiba boqol alxamdulilah nabad oo aad iyo aad macnaa insarayta iyo haysana taasoo nin suurta geliydi in wal badan oo degmada nin qabsoomaan hay-ada badan nin kooyaan taasoo macnaha aan suurtageliyada amni amni diin jirna intaas hay-adoodba magaalada makooy fadneen
sidii kale gudoomiyaha ayaa sheegay ganacsiga degmada walaweyn oo ku tirsan magaalada muqdisho liisa caadi andareera marka laku reebo dhibaatooyinka iyo ganacsatada iyo bulshada ka dhaqan degmadaasi la kulmaayaan jidka xiriiriyo muqdisho iyo baydhabo oo isbaarooyin badan yaala aanas oo aqabadka ee ganacsiga degmada iyo nisdareeranka bulshada laakiin dadka shacabka iyo ganacsatada caadiga saacad walba alxamdulilah ilaahay in ligmaxdii iyo fayle socdaan saacad sideed saac todoba saa habeenima dee liinbaayl xamar liin socda kor dadka shacabka eh xoogaa bis isbaarooyin oo waddadaas yaalaan oo oo xoogaa dadkii dhibaayan intaas maahane adigu kaleeta oo ummadda dhibohay macnaa laku nabad qabe alxamdulilah ismaarooyinku ka calaado badi dad qabaa'il eh oo deegaanka ama dhiki bahayan waa waddada dheer oo baydhabo ilaa iyo walaween afgoy buurha ka xiriiriyaas waay waa me- walaa meel taagan inta badan wal- badan qabaa'il qaar eh iyo qaar shaatii dowladda shoog ugu diran oo qaarna ciidan iyaan qaarna ciidan ahayn laakiin dareeskii dowladda iskugu diran iyo dad dhibaha insha allah taasna maa rajayaane sida maamulka eh, dowlad goboleed koonfur galbeed oo hadda indegsan in waddadaas dhan dib liin furo ayaa la rabo kule in markaasaa baahi doonaa inta ilaah raalkunaa degmada galmudug waa ku mid ee siyeedka degme ee gobolka shabeellada hoose aabbahaatoo bulshada ka nool iyo dhibaatooyinka qabo isbaarooyinka xaddhaafka ee oo yaala jididka kubahow degmada iyo haanha galowbo haanaaso iyo ku dhihan ciidamada dowladda waana ka dhaco bulshada kasafaraase iyo oona mararka qaar kufsi iyo dil injeysgaayaan dadweynaha isticmaalow jididkaasi manajarta ilaa iyo haddee xidku dareerta maamulka koonfur galbeed soomaaliya ama dowladda dhexe oo hel isku saartii qaadanka isbaarooyinkaasi laka dhibaateeyo bulshada idaa umahadsanya cabdinasir barakayaalka ka nool beledweyne iyo waliba iyo hafuud saarateeyo xaalad nolol hume iyo onayo dirsidii intilaaladeera xaalada ama iyo sheegeen intilaaladeera gurmada degdeg e wariyaagana bashiir cabdulaahi cusmaan iyo faahfaahinta warkuun beledweyneaninku diri dadka barakacyaasha ee ku nool xeryaha ku yaala magaalada beledweyne ayaa ka cabanaya xaalado nolol xumo oo soo food saartay iyaga oo ka codsaday in lala soo gaaro kaalmo degdeg ah cabdirasaaq cabdulle waa horjoogo ka mid ah kaalmamka ku yaala magaalada beledweyne waxaana uu ka warbixiyey xaaladda nolol xumo ee soo wajahday qoysaska danta yar ee ku nool kaamka uu horjoogaha ka yahay wax naf oo hadda dhintay male laakiin dhibaato wax la waraysan kara ma aha wax hay-ad ah oo noo soo gurmado ama maxad qabtiin nayidhaahana ma arkin waxaa laga sii baqaya haddana waxay tahay fatahaadii webiga marka meelihin uun oo dadkaas ayada ay hadda degi lahayn oo ku guuri lahaayeen oo kale ay raadsadoo hayaan annaga wax aanu qaban karna ma laha sababtoo ilaahay wax uu qaban karo laakiin garab in lasi siisto oo hay-adahan waxay sheegtaan inay mar walbaba un ay wax gudbiyaan wax siiyaan ay wax bixiyaan afar bilood bishii shanaada hadda shan iyo toban ku dhow laba iyo toban maalmood ay hadda maraysaa wax ayadoon weli ka helayn ma laha sidoo kale waxa uu dhaliil u jeediyey maamulka gobolka hiiraan iyo hay-adaha ka howlgala magaalada beledweyne sidii un rajagelintii ay nagu sii wadaa gabadhaas ilaa hal fargeeti welina ma soo gaarsiinin shaqooyinkana afar bilood iyo baraan marowhayna waraa naga soo gaari un iyo shaqadan qabta wax kaloo naga soo gaari hataa dadka fargeetooyin wax nala sii malaha iska dhaaf wax dheef kale hataa ayada meeshan ka shaqayna nooma imaan dad kaloo noo yimid waa aragnay hadda saaki ugu dambaysay waa tagna xafiiskeeda hadda qofka asaaba meeshuu ku qaylaa ama waxyaalihii ku dhujo oo ku dhex jiraba marka dhar hadda wax loo dhaqa male owsa awal qaar ay iskaga noolaayeen qaar aqba iyo waxbay soo gurin jireen qaar xaabay soo gurin jireen wixii ayaga xataa roobab miyigana inta yimida xaaladooda ay caada tahay qofka ma wadi kara xaabada ma keeni kara ma garata dadkaas marka dhibaato ba-an oon caadiyana haysato ilaahna ka bixin kara ilaah ha ka bixiyo hadda kun sagaal boqol meelahaasaad joogto qofkii wuxuu ku jira amar gumargaal gumargaal iyo bacyo oo khafiifo ah iyo kaartoon wixii ayagoo roobabka ay si dileen adigaaba aad dareemi kartid waxay yihiin dadkii guryihii caadiga ahay ay u dhisnaayeenaba hadda barakoco ahay oo cabsi ay ku jirtaa aba sidaas waxaan ka nahay hay-adaha iyo maamulka heer gobol iyo heer degmo iyo duq magaalo inta ka dhexaysaba waxaan ka codsanayna dadkaas inay wax lasoo gaarsiiyaan oo wixii horta roobabka ay ka geli lahaayeen iyo waxay cuni lahaayeen ilaaha u haya laakiin ayagana inay gurmad sameeyaan sababtoo waajibaa ka saaran laakiin duqa magaalada iyo heer gobol iyo dadka kaloo sii joogay weli wax dheefkooda gacanta ku ma arkin waxaanu sheegay dadkaas inay wax ka qabtaan waa u sheegnay hadda ka bacdina waa u sheegaynaa codkaasi weliba dembi warbixintii waryaagana bashiir cabdulaahi cusmaan qaar ku mid ah shacabka ku noola degmada garbahareeye ee runto gobolka gidaya weliba yogeekyo dhikana binaanbaha ku dhan ee maamulka jubbaland oo uusoo hogaamiyo wa ahmed maxamed islaam axmed midoowa dadkan banaanbaha ka dhikaya weliba yooniska jaran odayaal bilaan iyo weliba iyaala iyo weliba iyo korjeysdana xaflada shalay tiyaala masaarkayd iyo madawiinaga isureedlahanka dooradii jubbaland axmed maxamed islaama qaar ku mid dadkan banaanbaha ka dhikaya weliba iyo iidion dhaliilayana madahadii ku qaybgalaya xaflada sigaarana madaweyneyaalkii hore ee soomaaliya sheekh shariif iyo weliba xasan sheekh maxamuuda sidoo kaleete qaar ku mid dadka banaanbaha ka dhikaya weliba iyo eedan kulolyoonjidiyana madawiinaha puntland saciid cabdulaahi deni oo soo sheegay intii soo kismaanyaha ka degi isu sheegay iyo sheegeen intii shacabka jubbaland sidii iyo hadalka yoondhikan cunka dambayntana waliba ayay sheeganay intii wali biladkaasaytiya kismaanyo kudhi iyo onhahna doorasho islamarkaasaytana iyo sheegeen intii madaxda dowlada federaalka iyo fadahaytanta doorasho iyo meelasiyta kaga wada doontee degmadaasaytiya garbahaareya dhinaganyo waliba puntland iyo baxane dhugunsidyaala maamulka puntland iyo waliba ayoo sheegana intii raabti hore geeka iyo hakabiiraan ciidamo ku tirsanaya somalilan hanasaytona ka howlgali jiray deegaano ku tirsanaa gobolka sanaaga warbaahinta maamulka puntland iyo waliba ayuu habandhigana sawirada ciidamo iyo sheegen intiyo hayaan guutidii sagaal iyo saddexaad ee ciidamada somalilan hanasaytona kabiri dhinigan iyo waliba puntland ciidamada ayaa waliba la sheegaya intiyo ka howlgali jiran deegaanka abdul ee gobolkaasiitiya sanaaga islamarkaasitana hogaamiyigii hogaamiye jaray ee gaashaanle mustafa saciid toor soo taliyaisu ku haya ciidanka sayti ee somalilan ee deegaanka saytina soo roogi sidoo kaleda ciidamada ayaa waliba ayaa ku goostana somalilan oo kabiria puntland iyo waliba hadhawaaya maamulka gobolka sanaaga iyo waliba kan degmada badhan ahna saytiona horeyti puntland iyo hankabiri somalilan weli maku hadalna warkanha kubahiya puntland iyo weliba ciidamadan ayuu habandhigan iyo sheegan intii oo ku tirsanaa somalilan aabahaato iyo hakabiiran dhinaca kalena akhyaaray wararka unu ku helayna biladkaasaytiya wajaale oya hooseedasa gobolka gabiley ee degmada ama deegaanada somalilan iyo weliba yo sheegahayana intii bilaabmaya yasarhandureya ndili qofa horey an qabi falkan oo sodhay halayti maqrabkiiyo weliba oosukoy kureeda markii bilaabmay tanga suuga gudo ee wajaale iyo duureya kuweerarti qofa horey an qabi sidoo kaleedna iyo dhaawacdii haweenay kaleed oo yala jartay qofkaasiti oo ya dilay wararka waliba intaasiti oo ka darahayana intii qofkan tuureytan laka dili laka magacaabo jaray maxamuuda awjaama waana sulasooda bilaabmintaasitina dhawaansa ku guursadii beledkaasiti ee baxardaar ee ismaamulka amhaarada ee etoobiya islamarkaasitina yaana la dhaawaa'i dilkanya waliba la sheegay intii susaalka oo sukahay oo la xiriirta nooyana masiira sidiioo sheegeen dadkii roogan deegaanka city ee wajaale islamarkaasitana qofkan la dili dhowaan bilaamita city la dhaaway inuus waqtidhow meelaa ku guursadi haweeneydan oo falkan dilkanya iyo weliba dhaawaada iyo jeysatia weliba iyo iska dayaasaya intiya waliba la sheegay intiyo meelasaytiya kubadda waana la sheegay inti gaantayo haka dhakaan ciidamada roogi ee beledka saytiya wajaale oo garab ku helaya dadka rooga meelo falka oo sukudhi islamarkaasaytana la sheegay inti saldhiga booliska beledka saytiya lijeeye dhinaca kaleda waliba eedaloon kuna hayna dhacdada saytiya meelasaytiya kudhidi oo eedan hadal lahay dadka kanoola beledka wajaale ayaa ku tirsanta gobolka gabiley ee deegaanada somaalilana xildhibaan ku tirsana ee hirshabeelle iyo weliba uusu ku hadlaya aleemasaarka axmed midoowa mar lamaad waryaagana bashiir cabdulaahi cusmaan iyo faahfaahinta warkuninghaya xildhibaan aadan faarax cabdi kala jira oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka maamulka hirshabelle ayaa ka hadlay caleemasaarka madaxweynaha maamulka jubbaland axmed budoobe asigoo na eedayn u jeediyey madaxda ka qaybgelaysa caleemasaarka oo ku sugan magaalada kismaayo
dalka waxaa la rabaa in hogaanka sare ee dadka la doortay in loo hogaansamo hogaanka sare ee dalka oo baarlamaankii federaalka soomaaliya ay doorteen oo soomaaliya ay ku qanacsan tahay waxay soo saareen kenya kismaayo wax ka socdo oo kenya ay ka wado wax xalaal inaysan ahayn lagana qaybgeli karin saas ay tahay kenya weljibisi diyaaradaheedii si toos duulmaad ay utagayaan kismaayo laakiin waxaa nasiib daraa kuwa maanta maamul goboleedyo madax ka ah iyo kuwa madax hore ahaan jiri baalmaraayo sharcigii iyo muxuu ahay nidaamkii soomaaliya cadowgii garab siinaayo oo kismaayo ka degay waxaan ogaanaa soomaaliya awoodeeda way ogaan doonaan waxaan leeyahay anigu hadda baarlamaanka puntland waxaan ugu baaqaynaa madaxweyne dani isma keenin puntland waxaa keenay oo doortay baarlamaanka puntland puntland baarlamaankooda waxaan ugu baaqayaa anigu ku hadlayo magaca guud soomaaliyeed waxaan leeyahay wax wada saciid cabdullaahi dani waad ujeedaan baarlamaankii sharafta lahay ee reer puntland waxaan ka codsanaynaa inay jawaab cad ay ka bixiyaan dastuurka ayaa muxuu ahay u banaynaayo inay meesha keenaan way keeneen haddana inay meesha ay ka eriyaan dastuurka u banaynaayo maadaama uu ku dhacay khiyaano qaran baarlamaanka puntland waxaan ka codsanaynaa in arrinkaasi ay ka bixiyaan jawaab cad oo ay ku farxaan ummadda soomaaliyeed ee waxaa soo haray madaxdii kale oo soomaaliya soo martay ayagu maanta wax loo baahan yahay mala ahanba waayo waxay ku dhaceen sifafaadkay ku dhaceen waa loo jeedaa ee anigu ilama ahan soomaaliya waxaan ku ogahay damiir iyo waxaan ku ogahay dadnimo kuwaas tala dambe oo soomaaliya ah ama state ah ama heer sara inay qaban doonaan ilama ahan aniga Waa ka- waxay ka dhaceen doontii siyaasaday ka dhaceen madakaskar maahan hirshabeelle etoobiya maahan hirshabeelle waxay ku taalaa soomaaliya soomaaliya waxaa mas-uul ka ah maxamed cabdullaahi farmaajo oo ah madaxweynaha dalka iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre go-aankay soo saaraan waa inaan ku dhaqannaa sharci waaye waayo annagu maadaama aan nahay state ismaamulo siyaasadaha ee muxuu ahaay dilidaha iyo waxaas oo dhan waxaa wakiilka ah dowladda dhexe annagu marka state hadaan nahay haddii dowladda dhexe state kale ay micnaha si nidaam aan ahayn oo ku yimaado ay warqad kasoo saartay inaan warqadda dowladda aan jibinna maahan waa inaan dowladda adeecnaa maamulka koonfur galbeed iyo maamulka hirshabeelle waa maamul xalaal ah waa maamul jecel soomaalinimada iyo wadajirka waa maamul u damqanaya dadkooda ma ahan maamul qarandamis ah maamul caaliqaatyaal ah haddii nin nin dhaaxa oo kasoo baxanay codkaasi weliba dembi warbixintii waryagana bashiir cabdullah cusmaan uusan inkudiri beledkaasi iyo weliba beledweyne akhyaare weliba faahfaahin dheeraad ah kubahaytee intii qaraha isu sababi khasaare dhimasho iyo weliba dhaawacan iskajara ciidamo ku tirsan ahaan kenya lankala fiirsatay duleedka beledkaaseytiya gaarisa ee gobolka waqooyi bari ee dalkaaseytiya kenya qaraqonya waliba usahay miinada noogo la kuduugo walibana kulanyadii la socotay ciidamada saytii kenya lana fiirsaya inta hiliyo maraya jidka dheer ee iskiirowga deegaanka kulan iyo weliba libooye ee kenya sidoo kaleeta qaraqa saytia weliba la sheegay intii isuka burburi kookumada baabuurtayo la socdeen ciidamada walibana khasaaraha kudeertaya la sheegay intii khasaaraha kudeertii askartii saarnayti baabuurka sayti ka dambe waliba la sheegay taasoo kale dhugun sidayaal intiwal ku yara tumo askari oo ku tirsan ah ciidanka kenya iyo ka amuudan qaraaga sayti oo sukudhaya duleedka beledka gaarisa walibana ka dhaawamay tiranta sayti ku badan oo welil aan sheegna qoraal iyo warqoraal iyo hakadaab baro internetka ee dagaalyahanada al-shabaab ee waliba oo sheegana mas-uuliyadda qaraaga sayti aminada ah iyo la fiirsan ah ciidankii kenya sidaiyo sheegana waliba miilasayto ka dilana tumon askari iyo weliba tirinta kas ana sayto ku badan waa sidayo hadalkan dhagan weli waalwareha kubahima jarta saraakiila ciidamada kenya ayoo ku hadalan qarahagii lala fiirsaday ciidankii show ana sayti oona dareerka maraya jidka iska hiroowa deegaanka kulan iyo weliba libooye ee kenya akhyaara isrunka warkaysin gurigu sida ay tahan weliba idaacadda warsan ee haruntiya beledka tanbaydhaba ra-iisul wasaaraha bakistan iyo weliba uu soo dhexdhexaadiyahaya iiraan iyo weliba sa-uudiya ra-iisul wasaaraha bakistan ee imran kan iyo weliba uu soo booqday dalkaasi ee darisiya iyo sulliaye ee iiraana ra-iisul wasaare kan iyo weliba uusu sheegay intiisu ka faraasanyay intiisu dhexdhexaadinsun nagada wadahadalada dhexmaraha iiraan iyo weliba sa-uudiya ilaysu shirjaraay dowso kaqabudi wadajirna iyo kaqabudan beledkaasayta tihraan ee mudubinaga rughani iyo weliba uusu sheegay intii bakistan iyo fadahayta intiyo aragta dagaalka dhexmarahaya iiraan iyo weliba sa-uudiya dhanee kalena akhyaaraya kooxda barcelona ee bunooniga lute kooxda seydiya dalka seydiya isbaanya waliba ayaa ka warantay intiya ilbaaboyan furta intiya isku gadda weeraryahanka ifan rakatig ee suuga shalgadowka ee bila janaayo jaryaryada ee dalka seydi ee a s ee dalka seydi isbaanya waliba ayaa daawaday intii barcelona bili janaayo iyo isku gadaasa ifen rakati kureeda marake laaciibkan ee qadka dhahe isuhakubahi doorashada ama hulashada kooxda saytiya ku dhisanta garoonka saytiya kamniyo sadoinkow sana jarkanya waliba isu ka wareersanya nolola saytiya konteena kureed marake isu kulankii usoo haka bilaawday safka hore ee kooxda iyo haysata ee horyaalka liliigaha iyo weliba hilayaareedkun barcelona ayaa weliba ayaa diidanta dalabkiinka kooya kooxda juventus ee suuganya ka fadahayta rakatig laakiin welibana iyo hadiya ka faraasanta dalabkiiyo ka heli lahayti markiiyo suuga shalgadowka sufurma iyadoona iyo diyaaryan eta intiya gadata laciibkaasi tiya khadka dhehe warkii hamiinama akhyaaray hilowinsin kula socotaan idaacadda warsan ee biridka tambaydhabana taninka dhonye warakano maxamuud ali cabdulaahi gaabshaa sinsaare waana sinisoosiyay kama sintin akhyaaray dhugunsowka warbaahinta warsan ee baydhaba intii warkun warnimada reedun kulamaan haddii lahayara waliba sinkutabe asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaare amiin fayla